inta la xaqiijiyey laba biil oo dhallinyaro soomaali ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu kala dilay dalka koonfur afrika burcad koonfur afrikaan ah ayaa magaalooyinka britoria iyo cape town oo ka mid ah ah saddexda caasimadood ee uu dalkaasi leeyahay waxa ay ku dileen laba biil oo dhallinyaro ah cabdifataax cananuug ayaa lagu magacaabaa mid ka mid ah labadani dhallinyaro ee lagu dilay waxaana xalay uu dilkaasi ka dhacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada britoria ee lagu magacaabo britoria west wiilka labaad ee la dilay ayaa isna lagu magacaabaa cabdiraxmaan nuur waxaa burcadu ay ku dhex dishay goobtiisa ganacsi oo ku taala tuulo hoos tagta magaalada cape town ee waddanka koonfur afrika dalka koonfur afrika waxaa joogto ka ah dilalka ay burcadda dalkaasi u dhalatay u geystaan ganacsatada iyo dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku nool muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa dalkani ku soo badanayay dilalka iyo dhaca loo geysanayo soomaalida ku nool gudaha dalkaasi